waxaa magaalada Mandheera ka qabsoomay kulan xal looga gaaray khilaaf maamul oo u dhexeeyay mid ka mid ah beelaha deggan ismaamulka. Isqabqabsi dhanka hoggaanka beesha direed oo in muddo ah ka taagnaa gudaha beeshan ayaa maanta soo idlaaday kadib markii ay isku tanaasuleen hoggaankii hore iyo midka cusub ee beeshan. Odayaasha, dhalinyarada iyo haweenka beeshan ee kulankan ka soo qaybgalay ayaa soo dhoweeyay tanaasulka ay sameeyeen labada dhinac iyagoo dhanka kale ballan qaaday inay la shaqeynayaan hoggaankooda cusub.
maanta waxaa meeshan ku heshiiyey oo heshiiska maanta fadhigan maarata uu ku saabsan yahay beelwanta direed oo muddo sanada saddex afar sano ah khilaaf maamul oo ka dhexeeyey oo soo gabagaboobay shalay maantana la- loo fadhiyo dhamaatirkiisa marka fadhigu intaas ku saabsan yahay waxaan kaloo sheegaynaa masha allah oon rabnaa walaalaha soomaaliyeed ee nala degan magaa- go- countigan inay taas ogaadaan maanta ninkii awal maqlahay inay eh, diri qaybsan tahay maanta inaysan diri qaybsanin ay midoobeen waa hal jeer maahna iyo hal community ay yihiin hal xafiis oo ka dudulan ay leeyihiin Eh, gaar ahaan dowladda dhexe eh, eh, s- eh, national governmentiga iyo maamulka eh, countiga eh, ayaga lasodooda oo shacabka wakiilka ka ah inay intaas ay gaarta oo jeclaan lahayn oo ay maaragtay arrintaas ay ogaadaan aysan arki doonin mar dambe dir isdaba socoto oo mid maan- mid mid hadda soo gelahayo wax sheeganaya mid kale haddana uu soo gelay wax kale sheeganhayo oo ta idaa la saaf jaray
marka beesha direed oo maanta meesha joogto magaceed ayaan ku hadlayaa ilaahay ganimidey baan mahad u celinayaa marka maanta wax badan oon ma kala maqneen oo xafiiska ayaga xirnay maanta waan midaysannahay kii hore iyo ka dambe waa isku mid jeeban maanta mid ayaa lagu midoobay in marka nin daahir la yidhaahda ayaa marka jeeman laga dhigay ayaa la magacaabay walaalkay maxamuudo tanasele mahad baan u celinayaa ibraahim cabdullaahi waqti badan ku bixiy oo ilaa afar iyo shan jeer nairobi kasoo ka imaado ilaa meelba ka imaado mahad baan u celinaynaa gabdhaha mahad baan u celinaynaa marka waan taageersannahay marka in aanan marka countiga iyo dowladda iyo dhexe wixii ka mid ayu ummadda carada ku nool aan nabad kula wada noolaan anuu dadna dhibna ku ahayn aan xaqaynana ka raadsana ayaan marka ayagan u sheegayaa waxaa halkan aan ka caddaynayaa haddii aada ogeydeen khilaaf direed oo ku saabsan siyaasad oo ka dhexeeya beesha direed unu khilaafkaas direed uu meesha uu ku dhammaaday waxaan caddaynayaa saacaddan laga bilaabo inaan la shaqayn doono siduu jaarmaankayga u tanaasulay anna inaan u tanaasulay oo in sha allahu tacaala intay nafti ugu jirto ama intii maxaa ahaydey ama isbeddel kale uu ka imaanahay inaan walaalkay daahir eh, inaan la shaqayn doono insha allah si hufan si hufan walaaltinimo leh tolnimo leh kalsooni leh in sha allahu tacaala inaan oola shaqayn doono ninka labada jeeman jeemanna waa kii hore maxamuud jeemanna waa kan hadda aan caleema saarnay alxamdulilah al-shukur waa labadayni gacmood oo mid io kol aan barkanaynay marka quumiyadda dhulka aan la degannahay oo ummadda islaamka eh ha ogaata dir isma dagaalinay inay un laba nin oo yacni qalaaf iyo madmadow soo dhexgalay oo ma aragtaaye aan xalinayne inay un dadkaasna magacooda laisku dhaho suro oo qalaafka iyo madmadoogana ilaahay naga dulqaade qoomiyadda ha ogaato aniga nasra ahaan markaan iska hadlana ee weligayba waa shaqayn jire waan shaqaynayaa insha allah biidni illaahi kariim intaan ka karana waan qabanay ee ano u shaqayn jiray gabdhaha direed oo mandheera county iyo meel walbaba ku nool oo nin walbana wuxuu galay asigaa oge qofkii wax loo galayna asigaa oge insha allah biidni illaahi kariim walaalkay inaan la shaqayn doono oon si daacad ahna oo la shaqayn doono intii aan ku dhaamana aan ku siyaadin doono waan ballan qaaday insha allah dhanka kale guddoomiyaha cusub ee hoggaanka u qabtay beeshan ayaa u mahad celiyey hoggaankii hore ee tanaasul ka sameeyey isagoo dhanka kale ballan qaaday inuu si hufan ugu shaqayn doono bulshada beeshan ee uu maanta hoggaanka u qabtay inaan la shaqayno countiga inaan ka shaqaysano la shaqayno ayaa noo harsan oo aan u shaqayno communitiga direed ee degan mandheera county inaan u shaqayno oo xilkaa naloo dhi- naloo dhiiba ugu shaqayno ayaan maaragtay ballan qaadayaa ilaahay weynaa ka suko si daacada inaan ku guto oo si daacada aan ugu shaqeeyo intii karaankeyga ah waxaan ka codsanayaa dhammaan madaxda countiga waxaan ka codsanayaa inay nagula shaqeeyaan magaca direed ee maanta xilka maaragtay aan u qaadnay inay nagula shaqeeyaan oo nagala shaqeeyaan waxtarkiisa iyo horumarkiisa waxaan u sheegayaa dhammaan beelweynta direed ee dalka iyo dibadda joogta waxaan u sheegayaa inuu dhammaaday khilaafkii dhegtiina kusoo dhacay inuu dhammaaday oo maanta uu ku egyahay oo maanta aan lasoo gabagabeeyey ayaan u sheegayaa waxaan rajaynayaa inay inay baaq baaqaas uu gaari doono ayaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa inay falcelin ka samayso doonaan oo usoo mahad celi doonaan intii meeshaan ka shaqaysay ee khilaafkaas baabiisay oo habeen iyo maalin aan ka aan ka seexan inay usoo mahad celi doonaan annagu cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera